bismi illaahi raxmaan raxiim xaalo waxaan ku ballannay inaan ka hadalno axwaalu lma'muum maca alimaam xaaladaha qofka ma'muumka ah uu leeyahay markuu imaamka la jiro ama uu la tukanayo maca alimaam hadda ka horna waa sheegnay laakiin waa ku soo celinaynaa litadkiir axwaalu lma'muumi maca alimaami arbacun axwaalu lma'muumi maca alimaami arbacun asabqu altakhallufu waa midda labaad ahaalis waa almuwaafaqa alraabic almutaabaca midda koowaad waa asabqu athaaniya atakhalluf athaalis almuwaafaqa alraabic almutaabaca الsبق الأول waa الsبق والصحيiح أنه متى سبق إماamه عاalما ذاkرا فصلاaته باطلة والصحيiح أنه متى سبق إماamه عاalما ذاkرا فصلاaته باطلة بكل أقسام السبق فصلاته باطلة بكل أقسام السبق سواء كان بركن الركوع أو بغير ركن الركوع سواء كان بركن الركوع أو بغير ركن الركوع وسواء كان إلى ركن أو بركن وسواء كان إلى ركن أو بركن أو بركنين وإن كان جاهلا أو ناسيا وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه لا يجوز لأحد أن أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ولا يسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد استفاضت الأحاديث وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك بالنهي عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح كقوله في الحديث الصحيح لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود الحديث لأن المؤتم متبع للإمام لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به والتابع المقتدي والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه لا يتقدم على متبوعه وقدوته لا يتقدم على متبوعه وقدوته فإذا تقدم عليه فإذا تقدم عليه كان كالحمار فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله الذي لا يفقه ما يراد بعمله الثانية أي الحالة الثانية التخلف الثانية التخلف والتخلف نوعان الثانية التخلف والتخلف نوعان تخلف بعذر وتخلف بغير عذر تخلف بعذر وتخلف بغير عذر فالنوع الأول فإنه يأتي بما تخلف به فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا إثم عليه ويتابع الإمام ولا إثم عليه ولو كان ركنا أو ركنين ولو كان ركنا أو ركنين إلا أن يصل الإمام إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي هو فيه وقيل إلا أن يزيد من ثلاثة أركان إلا أن يزيد من ثلاثة أركان فإنه يبقى مع الإمام ويقضي ما فاته فإنه يبقى مع الإمام ويقضي ما فاته النوع الثاني تخلف بغير عذر النوع الثاني تخلف بغير عذر وهو قسمان وهو قسمان الأول تخلف في الركن الأول تخلف في الركن والثاني تخلف بركن فالتخلف في الركن فالتخلف في الركن أن تتأخر عن المتابعة فالتخلف في الركن أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه فالصلاة صحيحة والفعل مخالف للسنة فالصلاة صحيحة والفعل مخالف للسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا والتخلف بالركن معناه والتخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن معناه أن الإمام يسبقك بركن مثل أن يركع ويرفع قبل أن تركع مثل أن يرفع مثل أن يركع ويرفع مثل أن يركع ويرفع قبل أن تركع والصحيح أنه إذا تخلف عنه والصحيح أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر والصحيح أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة فصلاته باطلة سواء كان الركن ركوعا أو سجودا سواء كان الركن ركوعا أو سجودا الثالثة أي من الأحوال الثالثة الموافقة الثالثة الموافقة والموافقة قسمان والموافقة قسمان موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال الموافقة قسمان موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال القسم الأول الموافقة في الأقوال القسم الأول الموافقة في الأقوال فهي لا تضر فهي لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام فهي لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام القسم الثاني الموافقة في الأفعال فهي مكروهة وقيل هي مخالف مخالفة للسنة وقيل هي مخالفة أو هي مخالفة للسنة الرابع أو الرابعة أي الحالة الرابعة المتابعة المتابعة والمتابعة هي السنة المشروعة المطلوبة والمتابعة هي السنة المشروعة المطلوبة أفرتا قيبود أي علماء كسو خلاصيين أحوال المأموم مع الإمام xaaladaha ma'muumka xaaladihiisa markuu imaamka la jiro afartaa ka bixi mayso المسابقة والمخالفة أم التخلف هي الموافقة هي المتابعة أفر حالضوض أفر تاس حالضوض مأمومك كبح ما يمركو إمامك يسلجره xaaladda ugu horeysa asabqu musaabaqana waa la yidhaahdaa waصaxiix annahu mataa sabaqa imaamahu caaliman daakiran fasalaatuhu baطila sida saxiixa waxa way hadduu imaamkiisa ka hormaro caaliman daakiran caaliman maxaa ku baxaya jaahila ku baxaya daakiranna waxaa ku baxaya naasiyan baa ku baxaya hadduu ma'muumka imaamkii ka hormaro xaaluu ma'muumkaasi yahay mid caalim oo og inaan laga hormari karin imaamka isla markaana daakiroo xasuusta oo aan hilmaamsanayn fa salaatuhu baatilatun salaaddiisu waa mid buraysa bikulli aqsaami sabqi noocyada sabqiga ama qaybaha sabqiga dhammaantiiba maxaa yeele fuqahada qaar ayaa sabqiga waxay u qaybiyeen dhowr qaybood oo waxay yidhaahdeen waxaa la leeyahay sabqun fii ruknin iyo sabqun biruknin gayri rukuuc wa sabqun birukni rukuuc wa sabqun biruknayni wa akhar qaybo noocaasay u qaybiyeen waxaa leeyahay marka waa bikulli aqsaami sabqi noocyada sabqigoo dhan hadduu qofka asoo caalimahoo daakira u bareero inuu imaamkiisa ka hormaro salaaddiisu waa buraysaan ama fii ruknin ha uga horeeyo ama biruknin ama biruknayn ama rukuuc ama kayrkeed aqsaamtii o dhanaa soo gelaysa soo maa sawaaun kaana sawaaun kaana birukni rukuuci aw bigayri rukni rukuuc rukuucda iyo kayrkeed maxaa loo soo hadal qaadaya fuqahada qaara waxay yidhaahdaan hadduu imaamka kala hormaro birukni rukuuc salaadiisu baatilo we laakiin hadduu imaamka kala hormaro bigayri rukni rukuuc waxay leeyihin salaaddiisu baatila noqon mayso yay cusleeyeen markaa ay culays gooniya saareen rugniga rukuucda rukuucda way adkeeyeen oo waxay leeyihin hadduu rukuuc imaamka kala hormaro salaaddiisu baatila wa laakiin rugni aan rukuuc ahayn hadduu kala hormaro sida sujuud oo kale maalan waxay dhaheen salaaddiisa buri mayso qowlkaasi waa marjuux waa laga raajixsan yahay wuxuu kala hormara ha noqoto birugni rukuuc ama bikayri rugni rukuuc wa sawaaun kaana ilaa ruknin aw biruknin aw biruknayn waxaa isku mid ah inuu rugni uga hormaro ilaa rugnin iyo ow birugnin waa la kala fahmaan u malaynaa kitaabkan ku soo marnay inuu u hormaro ilaa ruknin iyo inuu kala hormaro biruknin wain kaana jaahilan aw naasiyan fa salaatuhu saxiixa hadduu jaahil yahay maba yaqaanba wax sabqi leydhaa ama uu naasiyahu hilmaamsan yahay salaadiisu saxiixa wey qaala shaykhu lislaam raximah ullah أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة مسابقة إمامك إن إمامك لغا هرمرو وحرام بوير باتفاق الأئمة أئمة دلنا ويسكوا فقسين أرنتا إني حرامتا لا يجوز لأحد قف أما بنانا أن يركع إن ركوع قبل إمامه إمام كي سهرتي ولا يرفع قبله إمام كهرتين كرسو كعمايو ولا يسجد قبله هرتين ما سجوديو وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك أحاديث وحي كبضة اسكو راعضي والنبي قال لقوري عليه الصلاة والسلام ريبد أرن قال اسكو ريبي كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود النبي عليه الصلاة والسلام وحي لها إيقالا هرمرين الركوع السجود منا لا ذو النهي يصامه نهيكم حوت السنية تحريم السنية أرن تاوال اسكو وافقسنية الحديث وسي تعليلي شيخ الإسلام وحوير لأن المؤتم لأن المؤتم متبع للإمام محايا لقفك مأمومك ومد راعي إمامك مقتد به ومد كضيانيا والتابع المقتدي مد كتابع أه وحكو ضيانينا لا يتقدم على متبوعه عد راعي كما هرمرو وقدوته إي قدوتي سيقفك هقوانك أوها كما هرمرو فإذا تقدم عليه هذو كهرمرو كان كالحمار وعنقنا يا دمير وكلبو الذي دمير كاسو لا يفقه آنا فهمين ما يراد بعمله عمل كيس وحلو لجيدا وما يقان وحا أو سمين أيو دانت اللي قال فهم ما يو عربت مركي ربان قفك فهم دردي سيني عبران أما إنو دمية وحبا أن فهمين وحيدنا حمار وايدا fulaan waa ximaar macnaheedu waa doqon waay waa midaan waxba fahmayn laa yafqah wax ma garto dameerka waxaa lagu sheegaa inuu baliidyah oo faham darrada uu ku liito xayawaanaadka kuwa ugu liito uu ka mid yahay jaanibkaas marka shiikhu wuxuu leeyahay qofka noocaasa ee imaamka ka hormaraya waa kal ximaar buy waa dameer oo kale hadalkan kal ximaar shiikha wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidkii laftirkiisa ee nebigu sal alla alay slam uu sheego loogu goodiyey qofka imaamka ka hormara xadiidka horta muxuu ku saabsanaa takhalluf miyuu ku saabsanaa mase musaabaqa musaabaquu ku saabsanaa xadiidka masaladaanu ku saabsan yahay amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaarin aw suuratahu suurata ximaar midka imaamka hortii madaxa kor u qaadaya ma uusan ka baqaynin in ilaahay u bedelo madaxiisa madax dameer ama suuraddiisa laga dhigo suura dameer waa waciid aad iyo aad u daran wuxuuna ka mid yahay axaadiidta shaykhulislaam hadda uu tilmaamayo ee faraha badan ee arrintaasi reebaysuu ka mid yahay xadiidkaas bal arrintaasi waa kabiira min alkabaa'ir sidaasay yidhahdeen culummadu ficilkaasi waa kabiira min alkabaa'ir maxaa yeeley waciidka ku jira wuxuu tusinayaa dembigan inuu yahay dembi aad iyo aad u weyn musaabaqatu limaam waa in la iska ilaaliya marka ahaaniya atakhalluf taasi musaabaqay ahayd midda labaad waa atakhalluf atakhalluf macnaheedu waa maxay imaamku in dib looga dhaco imaamku waa rukuucay adigana istaagii aad ku harta takhalluf baa la yidhahdaa watakhallufu nowcaani takhallufku waa laba nooc takhallufun bicudrin wa takhallufun bikayri cudrin takhalluf cudurdaar leh iyo mid aan cudurdaar lahayn kitaabkan oo kusoo marnaan u malaynaa labada qaybood shiikhu waa soo sheegay fa annowcu alawal midka hore midka hore waa kee waa kan cudurdaarka leh fa innahu ya'tii wuxuu la imaanayaa bimaa takhallafa bihi wixii uu la dib dhacay ayuu la imaanayaa ويتابع الإمام إمام كان ومتابعينيا ولا إثم عليه وحدا بينا ملها ولو كان أي ولو كان تخلف دي بلوع هبا نغضو ركنا هل ركني أو ركنين أما الله ركني هل نغضو دي بلوع سهدو دون هل ركني أما الله هدي بدعي قفك سوى معذور أو مركا هورا تخلف كيس عذر دار لها شيخ عذر دار كمحو كسو تسالي مركا كتاب كسو مريني wuxuu ku tusaaleeyey qof qiraa'adiisu ay batii' tahay licajzihi laa liwaswasatin buu yidhi soo maaha cajzi darteed qofkii takhallufka ugu dhacay waa qof aan awoodi karin macnaha waa qof aan awoodi karin qofkaasi wuxuu la imaanayaa wixii uu ku takhallufay masalan imaamkii baa hortii rukuucay imaamka rukuucda waa ka soo kacay maxaa maxaa dhaafa qofkaasi imaamka ka horreeya hal rugni baa looga horreeyaa soo maha oo imaamku kadib dhacay imaamkii markuu soo istaagay kadib waa sujuuday meeqay noqonaysaa markaas oo dibdhiciisa laba rugni waay waa rukuucayaa rukuucda waa fududaynayaa kadibna waa soo istaagayaa qiyaamka waa fududaynayaa imaamkuna haleelayaa oo gaarayaa walaa isma calayhi cudurdaar hadduu leeyahay wax dembiya ma leh ilaa an yasila alimaamu ilaa imaamka inuu gaaro mooyaane meeshaan waa laga soo reebayaa imaamkuu haleelayaa oo wixii uu ku takhallufou la imaanayaa ilaa an yasila alimaamu ilaa imaamka inuu gaaro mooyaane ila almakaani aladii huwa fiihi meesha uu ku sugan yahay maxaa loola jeedaa imaamkii waa rukuucay ninkan weli waa taagan yahay imaamkii waa rukuucay ictidaal uu sameeyey labadii sujuud buu la yimid ragcadii labaad uu soo kacay imaamkii asigana weli waa taagan yahay waa soo haleelay soo maaha xaaladdaanoo kale maya la dhihi maayo intii hadda dhaaftay ha la yimaado la dhihi maayo waxa la dhahay shiikaa keenaya yacni waxaan dhihi laha warqadday ku imaanaysaa waqiila waxaa la yidhi ilaa an yaziida min alaaati arkaanin ilaa inuu ka ziyaadiyo saddex rugni mooyaane kitaabka waa noogu tiilaa u malaynaya saddex rugni inuu ka badiyo fa innahu yabqaa maca alimaami xaaladdan imaamkuu la baaqi noqonayaa wayaqdii maa faatahu wixii dhaafan waa soo qallaynaya maxaa loola jeedaa yabqaa maca alimaam ragcadii uu la imaan lahaa rukuucdeeda iyo sujuuddeeda waa ka tegayaa imaamku halkaasi ka waafaqayaa ragcadaasina maxay noqonaysaa ragcad dhaaftay ka dhigan taho waxaa laga rabaa inuu gadaal kala yimaad ninkan waa ninkii cudurdaarka lahaa ha ilaabina waa ninkii cudurdaarka lahaa meeshaa markii aan marayno munaasabay nala leedahay ardada qaar badan waxaad arkaysaa imaamkii oo rukuuca oo kadib rafci min arukuuc samaynaya sujuudaya qaar taagana arkaysa inaad aragteenna waa laga yaabaa qaarkoodna bacda alqi- bacda arafci min arukuuc ayuu istaaga ku harayaa imaamku waa sujuuday waa soo fadhiistay sujuuddii labaad ayuu sujuuday asigana waa qaa'im weli waa taagan yahay cudurdaarkiisu waa maxay cudurdaarkiisu waxaa laga yaabaa inuu wax iska xirxiranayo isqurqurxinayo kaas cudurdaar ma leeyahay cudurdaar ma leh hadday maradu ka dhacayso waa gooni maradu hadday ka dhacayso waa gooni laakiin marka hore waxaa la rabaa oo salaada la gelaya in la diyaar garoobo maxay tahay marada iska dhacdhacaysa markii salaada la galo qaarna waxaan isleeyahay waa xarako dheeraada oo cimaamada qaar xiranayaan qaar waxaa arkay cimaamada toostoosinaya oo imaamkii soo kacayo sujuuda wax cudurdaara ma lihid haddaad cudurdaar lahayn xukunka salaadaada waa maxay qaybta labaaday ku imaanaysaa annowcu thaani atakhalufu bigayri cudrin waa takhalluf aan wax cudurdaara lahayn wa huwa qismaani waana laba qaybood takhallufun fi rukni wa takhallufun biruknin fi rukni iyo biruknin waa waadixaan u maleynaa waaya fatakhallufu fi rukni waa la- takhallufka fi rukni waxa waye an tata'akhara can almutaabacati inaad mutaabacadii kadib dhacdo لكن تدرك الإمام في في الرق في الركن الذي انتقل إليه لكن إمامك با واحد كسو غاريسا ركني او وريغي وتاغنتahay adiga iyo imaamki imaamki waa rukuucay adina waad ka hartay imaamku intuusan rukuucdii ka soo kicin ayaad ku gaartay takhallufkaas maxaa la yidhaahdaa takhallufun fii ruknin wa fasalaatu saxiixatun noocan salaadu saxiixa wey haddaad imaamka rukniga isagoo ku guda jira aada uga daba tagto salaadaadu saxiixa wey walficlu mukhaalaf mukha- walficlu mukhaalifun lisunna ficilku laakiin waa mid sunnada khilaafsan ficilkaagu ma aha mid hadyigii nebiga waafaqsan sala allahu calayhi wasalam liqowli النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا إمامك هدو ركوع فاركعوا فأذو محي فائديسا ترتيب إيو تعقيب تعقيب كيوا كتك تادو وإذا ركع فاركعوا إن الدب دعضو مركا أذن عذر دار لهين ومخا يعني مخالفة وهداد كد كدب دعضو في ركن أو تكو معناه والتخلف بالركن معناه معنه سوحوى أن الإمام يسبقك بركن إمامك با ركنك على هرمري مثل أن يركع ويرفع سيدا إنه إمامك الركوع ركوع دينا كسوكعه قبل أن تركع أنت هذا أذيك الركوع كهر إمامك با ركوعيا ركوع دي بو كسوكعيا أذو ولي ركوعين taa waxaa la yidhahdaa takhallufun biruknin waa bilbaa waa takhallufun biruknin noocan xukunkiisu waa maxa aلصaxiixu annahu idaa takhallafa canhu biruknin ligayri cudrin fasalaatuhu baaطila sida saxiixa waxa wey hadduu imaamka ka takhallufo birukninna uga takhallufo wax cudurdaarana uusan lahayn salaadiisu baatila wey sawaaء kaana الruknu rukuuعa aw sujuuda waxaa isku mida ruknigaasi inuu yahay rukuuc ama inuu yahay sujuud waa isku mid idan atakhaluf labaa loo kala qaaday marka hore bicudrin iyo bigayri cudrin atakhalufu bicudrin waxaa la yidhi qofka salaadiisu waa saxiixa wixii markaa uu la takhallufana waa la imaamaya waa la imaanaya imaamkana waa haleelaya waa haddii saddex rugni wax ka badan uusan imaamka ka takhallufin qowlka labaadna waa maxay waa haddaan imaamku soo gaarin meeshii markaa asiga uu ku sugnaa hadduu takhallufku yahay laakiin bikayri cudrin labaa loo kala qaaday inuu yahay fii ruknin iyo inuu yahay biruknin hadduu yahay fii ruknin salaadu waa saxiixa laakiin ficilkiisu waa mukhaalif waa mukhaalafa lisunna ficilkiisu sunnadu khilaafsan yahay haddii takhallufkiisu buri- biruknin uu yahana salaadiisu baatilo wa hadduu imaamka rukni kadib dhaco wax cudurdaarana uusan lahayn salaadiisu waa hayru saxiixa athaalitha ay alxaalatu athaalitha xaaladda saddexaad almuwaafaqa muwaafaqa wey والمuwaaفaqaة qismaani waa laba qaybood muwaafaqaة fi اlأqwaal wa muwaafaqaة fi اlأfعaal labadaas qaybooday u qaybsantaa الqisم الأول المuwaafaqaة fi اlأqwaal fahiya laa taduru ila fi takbiiraة الإxraami والsalaam muwaafaqada aqwaasha ma waxba kuu dhibi mayso ilaa fi takbiiraة الإxraami والsalaam muwaafaqa fi اlأqwaal maxaa loola jeedaa takbiiraadkao kale way takbiiraat اlintiqaal markuu leeyahay allaahu akbar imaamka inaad la tiraahdo allaahu akbar salaadaad waxba u dhibi mayso markii laga reebo takbiirat lixraam takbiirat lixraam haddaad muwaafaqo la samayso maca alimaam waa soo marnay kitaabka waa ku soo marnay salaadaadu laa tancaqid ma guntamayso ma xirmayso cilladuna waxa waaye ciddii salaadaada aad ku xiraysay tiisoon xirmina adigu salaaddii xiratay salaamtuna waa la mid oo haddaad imaamka la socoto markaad salaamo noqsanayso ka bixiddii salaada waaye salaamta waa taxliishii wey labada meeloodaa laga soo reebay amaa inta kale muwaafaqadu waxba dhibi mayso waa muwaafaqa fi اlaqwaal alqismu اhaani almuwaafaqaةu fi اlafcaal muwaafaqada fi اlafcaal fahiya makruuhatun waa mid makruuha ah waa laga fiican yaha waxaa loola jeedaa inaad macal imaam la rukuucdo ama macal imaam aada la soo kacdo waa muwaafaqo wey ficilkaaga iyo ficilkiisu inay iswaafaqaan arrintan waa makruuh culummada qaarna waxay yidhaahdeen waa mukhaalafa lisunna sunnadii nebiga sala allahu alay slam iyo hadigiisa way khilaafsan tahay axaadiistuna waxay tusinayeen tartiib tartiibtuna maxay ka soo horjeedaa muwaafaqada iyo tartiibtu waa kala duwan yihiin axaadiistu tartiibay tusinaysaa idaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu tartiibay tusinaysaa mar walba fa buu nebigu ka cabirayay sala allah alay slam waa in laga dambeeyo alraabicu ama alxaalatu araabica almutaabaca mutaabacadu hiya sunnatu lmashruuca almaluuba hiya sunna markii la leeyahay macnaheedu mustaxab waaye miyaa laga wadaa sunnada waxaa laga wadaa waa ariiqadii iyo hadigii nebiga sala allah alay slam laakiin waa waajib mutaabacatu limaam imaamka in la mutaabaceeya waa waajib inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamku waxaa loo sameeya waa in lagu daydo kudayashana waxay ku imaanaysaa bilmutaabaca mutaabacada ayay ku imaanaysaa waxaa la rabaa marka imaamka markii la mutaabacaynayo ama khalfa alimaam aad ku tukanayso hadiga saxaabada ridwaan ullaahi calayhim yacni hadiga rasuulka alai slat slam saxaabada ay nebiga ka barteen radia allaahu canhum wuxuu ahaa in imaamka laga dambeeyo waatay bacdu saxaaba yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu sujuudda aado lam yaxni axadu minaa dahra xataa yaqaca saajidan rasuulku markuu u hoobto sujuudda calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saxaabigaasi axad annaga naga mida dhabarkiisa ma leexin jirin ilaa nebiga uu sujuud la dhaco sala allahu calayh wasalam yacni way hubinayeen inuu imaamku ka horeeyo haddana mararka qaar waxaa dhacda in dadka qaar imaamka hortiiba ay sujuudaan wakhtiga ugu badan oo arrintaa lagu dhacana waa markii sujuudda loo hoobanayo w qaladka ugu badan markaasuu dhaca markuu imaamku rabo inuu sujuudo uu yidhaahdo allaahu akbar asoo sii hoobanaya qaaraaba ka sii horeeya qaaraa ka sii horreeya wejiga dhulka sii dhigaya ninkaasi wuxuu ku dhacay soo ma ahan musaabaqatulimaam uu ku dhacay musaabaqaduna waa xaaraan biitifaaqi la'ima waa la ysku waafaqsan yahay hadduu qofka u bareero u qasdana waa soo marnay in salaaddiisu ku burayso oo salaaddiisu ay ku baaba'ayso waxaana ogaanaysaan imaamkoo laga hormaro iyo in lala sinmo oo la degdego waa un camal shaydaan waay wa ilaa qofkan xagguu u degdegaya caqliga saliimkaa xataa wuxuu tusinayaa maadaama aad imaam ku xihan tahay inaad hortii salaad ka bixi karin waad oroday xaggeed aadaysaa imaamka hortii suuragal ma taha inaad salaamo noqsato ma awoodi karti inaad salaamo noqsato macal imaam la salaamo noqsanaysa marka xaggaad ordaysaa orodkaagasa muxuu kuu taray kaba soo qaad inaad meel u degdegsanayd ilaa imaamka salaamo noqsato ma bixi karti xaafid ibn xajar raxmat ullahi caleyh arrintaas waa baraarujinaya fii fatxi ilbaari wuxuu leeya waa caqli daro wuxuu leeya arrinkaasi waa min ashaytaan wa ilaa wuxuu yidhi caqligu wuxuu tusinayaa qofku inuusan salaada ka bixi karin qabla alimaam haddaad taa og tahay marka famaa faa'idat اlisticjaal marka faa'iidada degdegu waa maxa xaggee u degdegaysa wax kaloo lagu sababayn kara ma jirto ilaa camalkaasi inuu yahay min ashayطaan waa shaydaan raba salaadaada inuu ku ciyaaro salaadaada uu kaa baabi'iyo طalabaة اlcilmigana waxaa la raba waa أwlى الnaasi bitaطbiiqi الshariica dadka ayaga ugu horeeya dadka la rabo inay sharciga dabaqaan wixii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu faray ay la yimaadaan sida ugu wanaagsanna cibaadada u gutaan waxaa ugu horeeya ardada waa ilaa ayagaa diinkii baranaya masaa-ishaana ardayga soo maraysa markaasa afcaashiisana aysan ka muuqanayn nasiib darro waa salaada iska ilaaliya musaabaqaة اlimaam ama atakhalufu can alimaam oo laga dibdhaco laga haro laga daaho waxay kuu sababaysaa inay salaadaada dhibaata soo gaarto waxaa suuragala salaadaadu inay burto cibaadaad soo doonatay waxaad rabtaa in ilaahay salaadaada aqbalo waxaad doonaysaa inaad ajar iyo xasanaad ka hesho waa inaad dariiqa wanaagsan ee sharciga waafaqsan aad u marto hadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaad ee aragteen anoo u tukanaya u tukada buu leeyahy nebigu sala allahu alay wasalam imaamka markii lala jiro marka oo qofka imaam gadaashii uu ku tukanayo waa inuu ilaaliyo axkaamu limaama imaamka iyo axkaamtiisa iyo waxyaabaha imaamka uga xiran waa inaad iska ilaaliyo we waxaad imaamkan ugu xiratayna waa lilmutaabaca waa inuu hogaaniyo qudwo kuu noqdo waa inaad ku dayato kudayashadu waxaa ka soo horjeeda musaabaqa waxaa ka soo horjeeda atakhalluf waxyaabahaasi waxay ka soo horjeedaan mutaabacatu alimaam mutaabacada imaamka marka ha lagu dadaalo in la ilaaliyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin